dalkiidinka qarriway dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kasta maqalka raadiyaha cadaado idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada wanagsida habeenkaas odaan kalaad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
abwaan madhaafe weriya aase odaya gowrac inkaar qabooyin allow allow allow nadhaaf anaa islaama adaa iblaysa ilaah aqoono agoonta baade ayeeyo gowrac ayaa tihiine
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal wahanimo taladaha arbacee soo gala soo taadana ku aastaysan tahay soddonka bisha toddobaad sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamijka aan ku soo qaadoono waxaa qayb ka noqon doona waxgaradka magaalada cadaado ayaa maanta ku dhawaaqay go-aanka ah in shirka dhusamrabo aysan ka qaybgeli doonin waxaad dhegayso doontiin saaxiibayaal waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaga guddiga dibroosiinta kulan ay ku yeesheen maanta cadaado waxyaabaha kale caawa barnaamijka aan ku dhegayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona hay-adaha ammaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ayaa awaamiir ku soo rogay shacab ka magaalada dhuusamarabi caasimada galmudug amarkaas wuxuu yahay ayaan xoog idinka haynaa faahfaahin ku saabsanaya barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhugayso doonteen saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona shil geystay khasaare isku jira dhimashii dhaawac ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimadda muqdisho waxaad dhugayso doontiin inta la og yahay khasaaraha ka dhashay shilkaasi qodobada kale barnaamijkan caawa ku dhagayso doonteen saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi xamed karaash ayaa maanta wuxuu kor meeray laanta socdaalka jinsida ee deegaanada maamulka puntland hadal uu jeeshay ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa villa soomaaliya maanta kulan kula qaatay wasaaradaha dastuurka iyo guddiyada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay ka wada hadleen ayaan xog idinka hanaa goro ayaa laidiin soo gudbi doona saaxiibayaal qodobada aan kusoo korra xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa ku dhugaysa doonteen heesta
idanagu taagano ilin fadhi nooma yaale dadyahow fataxada marahan
qodobadaasi waxnagu soo korinta barnaamijkan kugu jirnahayaa dhegeyso doontiin tabintii diyaarintoogana xasan axmed maxameda cumar axmed rahim saxiife ayaa barnaamijka halkan ka farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
wax garab qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo
waayahay kula wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal kusoo wada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada tan cadaado oo maantay kulan dhex maray odayaasha dhanka magaalada cadaado iyo sidoo kale guddiga dibroosiinta deegaanada galmudug oo muddo u dambeeya safar deegaanada galmudug ee kula kulmaya waxgaradka deegaanada galmudug kuwaasoo ku qancinaya inay ka qayb galaan shirka dibroosiinta oo dowladda federaalka soomaaliya sheegtay in gogoshiisa ay taalla magaalada madaxda gobolka galgaduud ee dhuusamareeb waxgaradka magaalada cadaado oo maanta kulan la qaatay guddiga qabanqaabada shirka dibroosiinta ee deegaanada galmudug ayaa ka biidiiday inay ka qayb galaan shirka la filayo in dhowaan uu ka furmo magaalada madaxda galmudug ee dhuusamareeb kulankaa socdo badan qaatay islamarkaasna warbaahinta dabajooga ay ka ahayd ee intiisa badan diiradda lagu saaray sida odayaasha magaalada cadaado uga qaybgali lahaayeen shirkaasi sida ay raadiyaha cadaado u xaqiijiyeen ila ka agdhow shirka waxgaradka magaalada cadaado ayaa gudoomiyaha guddiga dibroosiinta ee galmudug cabdiraxmaan maalin cabdulla baadiyo ku wargeliyey inaysan marnaba aysan ka qaybgeli doonin gogosha taalla magaalada madaxda gobolka galgaduud ee dhuusamareeb waxgaradka magaalada cadaado ayaa weli tabasho ka muujinaya in shirka iyo doorashada labaduba lagu qabto magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada cadaado ayaa horey waxay u shaaciyeen inuu ballinta uga baxayo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre waxayna ku eedayeen inuu u xaglinayo dhinaca magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug isku day aan ku sameynay waxgaradka deegaanka si aan wax ugu weydiino qodobada ugu muhiimsanaa ee guddiga shirka dibshisiinta ee galmudug ay dhigan waxgaradka magaalada cadaado inama aysan suurto gelin balse saaxiibayaal marka ugu horeyso waa inoo suurto gasho in qadka teleefoonka aan ku helno waan idiin soo gudbi doonaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxaa maanta kulan looga hadlaya ammaanka ku yeesha taliyaasha ciidanka booliiska nabadsugudda heer federaal iyo heer dowlad goboleed kulanka ammaanka ayaa markuu soo dhammaaday kadib waxaa laga soo saaray awaamiir iyo digniin ku socota bulshada degan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kuwaas ay isku raaceen hay-adaha ammaanka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed islamakaasna fadhigood yahay gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug awaamirtii digniinta loo diray shacabka dhuusamareeb ayaa ka kooban toban qodob kuwaas oo kale ahaa kow in muwaadinkii iska iimanaya gurigiisa kuna sugan gudaha dhuusamareeb oo inuu ku soo wargeliya xaafiisyada qaabilsan diiwaangelinta gaadiidka ee labada xaafiis oo ah xaafiiska hayda nabadsuguda sirdoonka qaranka iyo xaafiiska ciidanka booliiska ee deegaanada galmudug fadhigoodu yahay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug muwaadiniinta leh gadiidka wayna gaataan taargada maamulka labana ogolaan doono gaawari aan lahayn taargo oo ah aqoonsiga uu gaari uu ku shaqayn karo shirkad ama shaqsi leh milkiyada guri ku yaala caasimada galmudug dhuusamareeb rabana inuu jiyaarto ama u kireysto waa inuu la soo xiriiraa ama uu yimaadaa xafiisyada hay-adaha ammaanka si loola socdo dhaqdhaqaaqa cidda degaysa guriga sida shirkad hay-ad n g o mas-uuliyiin ama muwaadin iska caadiya afar ciddii kiraysa guri aysan la socon hay-adaha ammaanka dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug in isagu mas-uul uu ka noqon doono wixii gurigaas lagu qabto ama ka yimaada shan muwaadinka lagu qabta isagoo hub ku dhex wata caasimada sida qori bistoolad ama bombo aan lahayn sumad loo raaco isagii hubkiisa waxaa la wareegi doona hay-adaha ammaanka ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug lix gaadiidka ay ku daaharan yihiin muraayadaha madow ama bensalka waxaa lagu wargelinayaa inay iska diiwaangeliyaan talsiyada ammaanka si loo siiyo aqoonsiga bensalkooda toddoba gaariga ku dhex socda xawaare ama karaar dhan labaatan socodka saacadda gaariga gudaha magaalada dhuusamareeb waxaa loo arki doonaa gaari ka qayb qaadanaya qalqalgelinta ammaanka magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug sideed muwaadiniinta waxaa laga codsanayaa inay si buuxda ula shaqeeyaan hay-adaha ammaanka heer federaal iyo heer dowlad goboleed si loo ilaaliyo badqaabka muwaadiniinta naftiisa iyo maalkiisiba sagaal muwaadinka isku arka goob ama shaqsi uu ka shakiyo waa inuu si deg ah ula soo xiriray hay-adaha ammaanka si loo ibaajiyo khatar laga yaabo in halkaasi ay ka imaato toban askari kaste oo ka tirsan xero ciidan qeybaha ciidamada ee soo baxaya waa in uu qaataa aqoonsigaasi ciidanimo si aysan u dhicin ismaandhaaf iyo isku ekayn xiliyada howlgalkaasi ay socdaan gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb iyo caasimada galmudug iyo taliyaha ciidanka booliiska iyo ciidanka nabadsugidda ayaa si jireeda ku qabtay hadalkan maanta warbaahinta la wadaagay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta ay taariikhdu tahay soddonka bisha sidee bisha toddobaad sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaa halkan shir isugu yimid hay-adaha heer gobol heer degmo iyo hay-adaha amniga saraakiishii ciidamada ayaa halkan isugu yimid waxaana looga hadlay qodobo muhim ah oo muhiim u ah amniga xasiloonida iyo habsami u socodka horumarka uu gobolku ku tallaabsanayo qodobada laga wada hadlay waxaa ka mid ah in la sameeyo oo la hirgeliyo sidii baabuurta joogta gobolka ay u qaadan lahaayeen taargadii baabuurka lagu dhejin lahaa oo buuggeedii wadata darawalka baabuurka wataana uu leysanka u qaadan lahaa halkan waxaa shirka ka qayb galay halbaan hadal kuma jiro wasaaradda gaadiidka ayaa ka qayb ahayd oo iyaduna soo diyaarisay dukumiintiga laasimka ee ay qaadanayaan baabuurtu sida taargada sida maxaanku idhaahdaye buugga shirkulisoonaha loo yaqaano ama buugga milkiyadda baabuurka iyo leysankii driverka oo loo yaqaano wadaha baabuurku warqadda u qaato ruqsada baabuurta loo yaqaano arrintaa waa la isla meel dhigay waxaana la go'aansaday inay bilaabato koob iyo soddonka oo ku beegan yoomka berri ah koob iyo soddonka bisha toddobaad oo ku beegan yoomka berrita ah baabuurka muwaadiniinta waddanka deggan waxaa loo sheegayaa oo la farayaa inay qaataan sharcigaas baabuurka waa anfacayaa isagu anfacayaa amnigu anfacayaa baabuurkiisa iyo isaga maslaxaddiisa haddana ugu jirtaa inay qaataan baabuurka aan qaadanin bisha saddexdeeda waxaa la marin doonaa sharci ciqaab adag buu marayaa iyo ganaax baabuurka sharciga aanu hogaansamin oon taargada baabuurkiisa ku xidhan taargad iyo buuggu waa wada socdaan dabcan iyo laysanka ba- darawalka baabuur sharciyaysan oo oo buuggii iyo taargadii wataa haddii ninka wataa laysankii daraifarka uusan lahayn sharcigaa la horgeynay arrintaa waa looga hadlay qodobka labaad waxaa looga hadlay xoojinta amniga in magaalada amnigeedu ay tahay mas-uuliyad wadareed hay-adaha amniga maamulada degmooyinka iyo gobolka shacab weynaha ummadda soomaaliyeed ee ku nool in ay amniga ka wada shaqeeyaan dadka qaswadayaasha ah oo amniga wax u dhimaya in la soo sheego oo dadka shicibka qofka arkaa soo sheego si hay-adaha amnigu ay u qabtaan oo sharciga loo horgeeyo sida aad ogtihiin waxaa nugu soo fool leh shirar gogol am- ee looga looga shirayo sidii loo nabadayn lahaa galmudug waxaa nugu soo socda een, maxaanku idhaahdaayey een, shirar lagu dhisayo maamul maamul goboleedkii een, dadka waxaa een, laga codsanaya dadweynaha iyo maamulada waxaa laga codsanayaa hay-adaha inay soo dhoweeyaan martidaas ay una muujiyaan gobolkan ama magaaladan dhuusamareeb xadaaradda ay leedahay iyo sida ay maaragtay een, martideeda u sharifto inay muujiyaan martida soo dhoweeyaan amniga sugaan magaalada bilicdeedana laga shaqeeyo oon qashinka iyo waxyaabaha lamidka aan dariiqada la dhigin taasna waa looga wada hadlay een, waxaa kaleeto looga wada hadlay arrimahaasoo dhan oo amniga khuseeya maamulka degmada ayaana haddii ilaahay idmo arrintaas sii tixraaci doona inaan dadka lagu qaaliyeynin guryaha ijaarkooda oo aan lagu dhibin een- een maxaanku idhaahdaay oo ijaar munaasaba dadka guryaha looga kiraya waa laga wada hadlay shuruucna laga soo saaro een, maxaanku idhaha sharci hore oo jiray oo qofka guri kiraysanaya inuu haysto shuruucdii uu ku kiraystay warqad waa inuu haystaa qofkan maasigaa guriga leh mase waa ijaartay muxuu ku ijaartay waxyaalahaasoo dhan dadweynuhu haddii sharciga maamulku soo saaro uu qaato waa ilbaxnimo waa amni waa maxaanku idhaha nidaam wanaagsan laakiin haddii dadweynuhu wixii la soo saaro shuruuca uu qaadan waayo waxba ma jiraan wey Een, intaas ayaan maxaan rabaa ayaan fariintaasaan dirayaa Een, arrintaasna waa laga wada hadlay waana la go'aansaday maalmaha soo socdaana la rabaa in laga howlgalo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiyaha gobolka isaguna kelmad ka oran doon الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد Een, gudoomiyaha caasimada iyo xubnaha kale ee maamulka degmada saraakiisha amniga ee halkan joogta ee saxaafadda salaamullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi sida generaalku uu faahfaahiyey halkan maanta ee, shirkan oo ka dhacay xarunta degmada waxaan isugu nimi een, saraakiishii amniga oo dhan qaybahoodii kala duwanaa een, degmada maamulka degmada gobolka shirkaa oo ujeeddadiisu ay ahayd in loogu diyaar garoobo sidii amniga magaaladan iyo martida imaanaysa loo sugi lahaa oo sida ugu wanaagsan ee ugu xanafta yar ee ugu fiican ammaanka gacanta loogu dhigi lahaa alxamdulilah hadda nabadgelyaan haysanaa laakiin wixii kunsaan ama walaacaho laga qabi karo inay soo kordhaan sidii looga hortegi lahaa ee wax looga qaba lahaa arrintaas ayaan uga hadlaynay iyo sidii laysaga kaasho lahaa oo si dhow ee laamaha amniga iyo maamulku ay si joogtaa uga wada shaqayn lahaayeen amniga ee maadaama aan ognahay oo ay nagu soo fool leedahay culays badan iyo marti badan oo noo imaan doonta ee lagana baqi karo dadkaas fara badane imaanaya in si aan habboonayn loo soo dhex galo ama cadow khatar ku ah ummadda naftooda iyo maalkoodaba ay soo dhex geli karaan arrintaas marka si looga taxadaro oo looga gaashaanto ee, waxaan ka hadlayna maanta oo ugu muhiimsanaa een, laba qodob labadaas qodob oo ah gaadiidka oo runtii ah markii khasaaraha ugu badan waxyaabaha geysan kara haddii aan laga taxadarin waxaan rabnaa marka arrintaas inaan wax yar dul istaago gaadiidka gaadiidka waxaan rabnaa magaalada ku dhaqdhaqaaqaya ee martida iyo bulshada u shaqaynaya in uu noqdo gaadiid la hubo xaaladiisa la hubiyey amni ahaan oo hay-adaha amnigu ay ka warqabaan qofkaasi waxa uu yahay iyo khalfiyaadkiisa ee iyo taariikh nololeedkiisa degmaduna ay ka warqabto qofka baabuurka wadaahay waa inuu sidaas yahay ee, qofka baabuurka iska luhuna waa inuu sidaas yahay baabuurka waxaa laga rabaa inuu buuggii milkiyadda wato waxaa laga rabaa darawalku inuu leysin wato darawalnimo waxaa laga rabaa ee, maadaama gaadiidku ay aada iyo aada isugu qasan yihiin oo halkan taargooyin fara badan la isticmaalayo si loo kala soco oo sumad xadidan ay u yeeshaan gaadiidkii taargadii galmudug inay qaataan dadka raba inay ka shaqeeyaan ee, caasimadda oo howlahan socda ay ka qayb qaataan si loo xadido waa inay qaataan taargadii galmudug darawalku waa inuu leysinkii qaato buugga ee, buugga lahaanshahana waa in qofku uu iska hubiyo waay ee, haddii uu wato qofku taargada soomaaliya oo f- ee federaalka hadduu wato iyo buuggii lahaanshaha haddii taariikhdu aysan dhicin waxa weeye waa insha allahu tacaala waa hay-adaha amnigu waxay ula sidaasaa loo qiimeynaya waa la dhaafayaa laakiin waxaa laga rabaa mar walba darawalka inuu leysinkii wato in la hubiyo lahaanshaha buugga la hubiyo taargada la hubiyo waa si amniga looga taxadaro waxaa dhici karta qof baabuur lahaa inuu iibsado waxyaabaha hadda ugu daran ee isha lagu haayo waxaa ka mid ah ee in laga taxadarana ay tahay dadkana aan u sheegayno ciddii rabta gaadiid ay leedahay inay iska iibiso waa inay si shar sifo sharciga u marto nootaayo waa inay tagto waa in si sifo sharciga loo maaragta loo kala wareejintaas u dhacdo waa in hay-adaha amnigu ay og yihiin waa in maamulka degmadu og yihiin haddii aysan sidaasi dhicin ee baabuur qof uu lahaa laga gato ee uu wareejiyo iyadoon cidina ogeyn ee dhib lagu geysto gaadiidkaas qofka gatay ee dhibka ku geystay iyo kii laga gatay isku dembi waay waxaan rabnaa inaan bulshada u sheegno inay aada uga taxadaraan dadku inay waxooda gataan xaqay u leeyihiin way gadan karaan laakiin sifo la og yahay oo sharci ah oo nidaama oo hadhowtii aan iyaga wax ku soo noqonayn waa inay wax u iibsadaan oo baabuurku uga wareego waxaan k- waxaan aad iyo aad uga digaynaa in baabuur cid aadan oqon aad ku wareejiso ama gacan aadan oqon aad ku wareejiso iyadoo aan la ogeyn arrintaas waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo wixii la kala gadanayo ee gaadiid ah waa in ay sifo sharciya maraan oo cid oo la ogaadaa qofkaas milkiyaddiisu si sharci ah inay uga wareegtay cidda ay ku wareegtayna cid la hubo oo aan amniga looga baqayn deegaanka inay tahay la hubiyo qodobkaasna waxaan rabaa inaan intaa uga gudbo qodobka laabaad ee halkan looga hadlayo waxaa weeye guryaha sida la ogyahay guryaha ee dadku waxaa laga yaabaa dad badan inay yimaadaan guryo badan la kiraysto waxaa loo baahan yahay dadka guryaha kiraysanaya laftoodu inay yihiinaa laga yaabaa kuwii khatarta waday waxaa loo baahan yahay ee, in qofka milkiilaha ee guriga lahu uu ka taxadaro cidda uu wax ka kiraynayo cidda uu gurigiisa ka kiraynayo waa inuu ka taxadaraa ee, cid aan la ogeyn oon hay-adaha amnigu ka warqabin oon maamulka degmadu ka warqabin guryaha lagama kirayn karo waxaa la rabaa cid walbaaba ciddii gurigeeda inay kiraysato rabto inay la soo xiriirto in qofkaas la hubiyo guriga kiraysanaya wuxuu yahay ma qof eh, dhibwado ahaa ma qof nadiif ahaa waa in la hubiyaa waayo dadku qoraxda iyo geedaha geli mayaan dhibka wada ay laftooda gurigay kiraysanayaan waxaa la rabaa marka qofkii guri kiraysta ee dadkii uu ka kiraystay hadhowtii ay dhib geystaan ama uu raad soo galo ee marka horena aan soo marin waddadii sharciga ahayd ee nidaamkii saxdahay aan u soo marin qofkaasu waa kasoo u barxaday waa dembiile waxaa laga rabaa qofkii guri kiraysanaya qofka uu ka kiraysanayo degmada inuu keeno ee hay-adaha amnigu inay hubiyaan xaaladahaas markuu intaas ka bacdi waxaa kaloo la rabaa guryaha sidii horeyba kolley loogu sheegay milkiilayaasha in badan oo ka mid ah barnaamijka sicir bararka ee qof walba uu guriga lacag fara badan oon caqliga geli karin uu ku rabo arrintaasna iyadana waxa weeye ma la ogola waxaa laga rabaa barnaamij arrimaha aan ka hadlaynay ka mid tahay guryaha tariifaa loo samaynayaa qiimaynaa loo samaynayaa karateriya loo samaynayaa ee dadku inay guryahooda kiraystaan oy macaash ka helaan waa la rabaa laakiin waxaan caqliga geli karin ee aan suurtagal ahayn in ay ka dhigaan oo dadkii la dhibaateeyo martida ahay ee imaanaysay iyo dantii meesha iyo masaalixdii laga lahay oo dhan taasna lama aqbali karo marka insha allahu tacaala arrintaasna ee waa loo soo bandhigayaa bulshada sida ugu dhaqsiyaha badan een, guri walba qofkii is- ha iska kiraysanin qof walba u inta timaadid guriga yaa haysta hadhihin qofka guriga haysta oo qofkii kuu yimaadoo lacag wataan ka kiraysanaya hadhihin waa inaad xi- waa in lagula ogyahay cidda aad guriga ka kiraysay iyo waxa ay tahay ee huteelada magaalada ku yaalla huteelada magaalada ku yaalla ee runtii dee ugu dadka ugu badan qaabila ee ay ku degaan dad badan oo aan guriga kiraysanayna huteelada yimaada waxaa laga rabaa si daah furan inay ula shaqeeyaan hay-adaha amniga inay diiwaan geliyaan oo rajistar u sameeyaan dadka ay qaabilayaan ee degaya guri- een, huteeladooda hay-adaha amnigana waxaa laga rabaa si dhayli ee maalinla ah inay u kormeeraan oo u kontaroolaan huteelada iyo dadka degan huteelada iyo dadka degan iyo cid walba ku soo korortay ciddii baxday inay si joogtaa oo maalinla ay u kontaroolaan huteeladuna ay sameeyaan ee, rajistar rasmi ah oo dadka ay qaabilayaan iyo waxa hantida ay wataan iyo waxa ay yihiin iyo meeshay ka yimaadeen inay diiwaan geliyaan ayna la wadaagaan amniga haddii taasi aysan dhicin oo aysan gacan ka geysan sidii amniga loo sugi lahaa dadka ayagu ma yaqaanin huteeladu imaanaya ee, dadkuna huteelay u baahan yihiin dad fiican oo nadiif oo khiyaaraa ku jira waxaa ge- waxaa ku jiri kara kuwo oo kuwii sharto shar wadayaashahay oo laga baqayay waxaa la rabaa in ay la wadaagaan hay-adaha amniga u sheegaan dadka degan meesha arrintaas inay inay gacan hagar la-aaneed ka bixiyaan si hadhowta ayaga aan dhibaata ugu soo noqon huteelada laftooda laga yaabaa qof adiga kuu deganaayo degsanayd hadhowtii inuu isu diyaarinayo in huteelkan si u qarxi lahaa iyo ciddii kuu timaada oo meheradaada iyo waxa aad haysato u dhibaatay lahaa haddii marka adigu aad qarsato wixii aad qarsataa waa ku qarsadaana layidhi waxaa loo baahan yahay ee, in si guud bulshadu qof walba meesha uu joogo wixii uu ka shakiyo wixii uu dareemo inuu laamaha amniga la wadaago oo aan nabadda dhammaanteen isugu tagno taas ayaa loo baahan yahay insha allahu waxyaabo kale oo fara badanna waa waa waa soo bandhigi doonaa laakiin maanta shirku labadaas qodob ayaa diiradda lagu saarayay waxaanan rajaynayaa insha allahu inaad dhammaantiin cid walbaba kaalinteeda ay fuli doonto ka qaadan doonto dhammaantiin waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal barnaamijka xulashada urashada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa magaalada garowe caasimadda puntland ayaa waxaa maantay ee shirkad laga daafuray xarga ka jiray madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini waxauna sheegay inay tani wax weyn ay ku soo siyaadi doonto dhaqaalaha maamulka puntland gaar ahaan magaalada garowe oo caasimad ah maamulka puntland
ee marka ugu horeysa ee waxaan aad uga mahad celinaynaa intii soo qaban qaabisay kulankan iyo dadkii maalgelinta ku sameeyey bulshaddan maanta halka lagu daahfurayo oo aan rajaynayno sida dadka oo dhan wada qireen inay wax badan ku soo kordhin doonto horumarka dalka ka socda dabcan aad baa loogu celceliyey warshadaha iyo dalka horumarkiisa in laga qayb qaato laakiin sidoo kale iyadana waxaa laga maarmaan wax walba inay qorsho ku socdaan haddii wax walba iska socdaan waxaa dhici karta waxyaabo badan oo loo haysa inay faa'iido ay leeyihiin inay isu beddelaan faa'iido dal- dalal badanna way ku dhacday waxaa wiilka soo socda bisha ugu horeysa ee, agost la daafuri doonaa qorshaha shanta sano soo socotee ee dowladda puntland waxaan rajaynayaa sektarada kala duwan ee ganacsiga inay ku yeeshaan tala badan xaggee dalku u socon karaa dhinaciisa horumarka ama warshado ha noqoto ama wax soo saar kale ha noqoto waxaa sidoo kale nagu soo socdaa bisha sagaalaad shan iyo tobankeeda shirka maalgashiga puntland oo isagana wax badan soo bandhigi doono fursadaha dalka ka jira oo la rabo in la maalgasho dabcan doorka dowladda ugu weyn qaanuuniyana u leedahay lagana sugayo waxa weeye inay siyaasadda dhaqaalaha ee dalka jiriso marka lala hadlayo ganacsatada marka dowladdiina waxaa laga rabaa qorsho ay hogaaminayso taladiisana la wada leeyahay marka waxaa nagu horraysa waxa weeye bal taladii dalka dhinaca horumarinta dhaqaalaha inuu nin walba dhinaciisa u dhaqaaqin bal la isugu yimaado waad ogtihiin warshado marka la samaynayo waxay u baahan tahay aag gaar u ah oo fasilitiga ay u baahan yihiin oo dhan ay u jaban tahay tusaale ahaan haddii la rabo koronto ku filan ilaa korontadu warshadadu isticmaalaan waa koronto ee awooddooda sarrayso shirkadda hadda jirta ama shirkado kale hadday yimaadaan awood badan oo koronto meel walba iskama geen karaan waxay waxaa loo baahan hal aag in la geeyo biyaha sidoo kale waxyaabaha utilitiga oo dhan sidaasay noqon doonaan caqabadaha ugu weyn oo hadda horumarka shirkadaha raba inay warshado sameeyaan hor taagnaan doona waxaa ka mid a dhulka dhulkii waa la wada xiraystay marka warshad ma samaysan karto haddii dowladdu dhul hasiisaa halka ku jirtay qof mar odhanaya sida hadda wax ku socdaan arrimaha dhulku way adag tahay dad maalgashayaal oo dalkan iga yimaadaan marka dadka reer puntland waxaa la rabaa inay waxa wanaagsan oo adduunyada kusoo arkaan keliya ay soo manguurin waxaa la rabaa farsamadii lagu gaari lahaa naftarkeeda in layskala laysaga yimaado marka kolley waan ku howlannahay Ee, waxaan rajaynayaa hadda waxaa gacanta lagu hayaa xeerka maalgashiga ee, puntland oo kala saari doona maalgashiga wadaniga iyo maalgashiga ajnabiga iyo xuquuqaha ay kala yeelan doonaan iyo waxay dowladdu ay uga baahan karaan iyo wixii iyaga looga baahan yahay intaba waxaa sidoo kaleeto dowladdu ay garwadeyn ka noqon doontaa ee, sidii kobaca dhaqaalaha ee dadku simaysan uga wada qayb qaadan lahaa dabcan waxaa ugu horeeya oo dowladdu ay wax ku dhisaysaa oo ugu muhiimsan waxa weeye oo amniga iyo kala damaynta iyo iyo deganaanshaha siyaasadda loo shaqaynaysaa waa dhaqaale waana canshuur marka canshuur bixintu naftirkooda waxaa la rabaa door weyn in laga qaato sida waxaa dowladda looga filaayo looga helo waa wax isku wada xiran nolosha bini aadamku midba mid bay kabaysaa dowladahana waxaa loo samaystaa qorshayaa arrimahaas kala duwan inay isku ururiso oo isku habto marka waxa u weyn mashruuca u weyn ee dadka soomaaliyeed iyo dadka puntlandba haysta waxa weeye sidaan dowlad sharci ku dhisan aan u horumarin lahayn dabcan labaatan iyo kow sanay jirtaa waa ku faraxsanahay toddobaadkii puntland inay ku soo aaday furitaanka washadan qiimo gaara ayay u leedahay dowladda runtii saasaa keenta inaan waqti badan siino furitaankeeda iyo eh, ka hadalkeeda laakiin waxaad ogaataan koob iyo labaatan sano kadib waxyaabaha caqabadaha ee dowladda hortaagan weli waa badan yihin marka waxaa loo baahan yahay in la iska garabsado dalku shuruucdiisa in la dhammaystiro fulintiisana in loo diyaarjaro sharciyo badan oo dalku leeyahay marka la damaco in la fuliyo caqabado badan baa bulshada ka yimaada halkaa hadda waxaan ku arkayaa siligii loogu talagala beeraha dadkii ganacsatada ah reer magaalka waxay ku dhaqaaqeen dhulkii daaqsintaha oo wada xeerteen runtii oo caqabado hor loo soo kordhay ma aha horumar waxaa la rabaa shuruucda bixinta dhulku dowladdu inay yeelato qofka dhulka la siinayo waa inuu la yimaada qorshihii iyo wakhtigii time framekii ugu fulinayo waan u baahannahay beero waan u baahannahay naaxin xoolaad laakiin mashaariic beena in lagu qabsado dhul aad u weyn oo kii wax ka samaysan lahaana laga xanibo mid aan wax samaysanayn oo hadhowti rabo in lagu bedelo blocks injineer saacadala halka sheegay guryo badan iyo hoteello badan oo la dhiso horumar maaha waa xaqiiqada waa taas meeshii wax soo saarka lahayd baa maqan marka waan dareemayaa qofku markuu ganacsado yahay caqabadaha haysta laakiin mar baan ahaan jira oo dareemi jiray laakiin hadda waxaan dareemaya markaan dowladda soo galay ganacsatada naftirkooda fikirkeeda inay caqabadaha qayb ka yihiin naftirkooda marka waxaan u baahannahay si dowladdan ay u gudubtooda roolkeeda in gacan lagu siiyo inay dowladnimada ka shaqaysiiyo horumarkiisa haddii qof walba si individual lagu fakiro waxaan ku noqonaynaa nidaam beeleedkeen miyiga haddii nina nin ma qabsado xerada aad rabtid isagoo iska deganoo xoole iyo cuntada ku haysta wuxuu leeyahay waa ka degan roganaya waa ka guuraya meeshaa ku adkaanaysa ama wuu iska nacaya laakiin dowladdu marka mashaariicda noocaan hadda mashruucan inta aan ka warqabo abshar inta uusan tan fakerin mid kalea ka horreeyey oo socon weyso saas maaha marka ay sheegtay caqabadaha ka horreeyey dhinacsi kan naftirkiisa hadduu dhiirigelintu rabo uusan helin oo caqabado ka hor yimaadaan waa halis naftirkiisa isagoo maalgelin la taagashay inuu noqdo farwisan wax iska fadhiyo marka waan rajaynayaa si midaysan inaan horumarka dowladda iyo dalka aan uga wada qayb qaadanno annaguna waxaan ballan qaadayna oo amniga iyo deganaanshaha siyaasadda noogu xiga waa kobaca dhaqaala oo aan ugu jeedno inay dhallinyaro fara badan ay shaqooyin ka helaan shaqa abuur wax kasta oo ama sharci ah ama dhiirigelin ah oo ku xiran maalgelin ama mid waddani ha noqoto ama mid ajnabi oo dibadda ka imaanaysa labadaba dowladdan aragti furan bay ka leedahay inta ay ka og tahayna way soo bandhigaysaa inta ka dhiman waxaan ka rajaynaynaa dadka aqoonta kala duwan iyo khibradaha kala duwan inay nagu biiriyaan inay ka soo qayb galaan barnaamijka qorshaha ee puntland ee shanta sano soo socota oo toddobada agost inuu furmi doono daafurkiisa aan malaynaa in si fiican loogu qayb galo shan iyo tobanka sebtembar in si fiican loogu qayb galo oo ciddii haysa afkaar ganacsi ay ku soo bandhigto ruuxaddeeda si cidda dhaqaala ah haysa iyagan ay maalgelin u sameeyaan bunuugta oo runtii dadka hantidiisii inta badan kayd u haysa waxaa la rabaa lacagta in loo helo sharci ay dadka dib ugu celinayaan ugu maalgelinayaan oo la dufan oo la kari karo arrintaas waxay u baahan tahay sektar u baahan weeye sidiisa in looga doodo waayo ee nin waxa oo dhan isku haysta wuu yaryahay mid afkaartii u haysta mid maalkiibuu hayaa mid suuqiibuu hayaa mid waa marka waxaa la rabaa marka qorshayaasha la samaynaya inay isku dheeli tiran yihiin annaga waxaan ballan qaadaynaa wax kasta oo ganacsiga iyo dhaqaalaha kobcinaya inaan ahmiyad weyn siin doono aad baa u mahadsan tihiin waxaan u rajaynayaa warshaddan guul iyo marka xigaan soo noqono iyadoo lineski badisay waan ku faraxsanahay runtii productiyadan oo dalka intaan ka warqabo aada ugu yaraan jiray dhib badanna naga hesho guryaha hadda dabaqyada badan ee la dhisay b b c da looga dhigay pipelinska xagga biyaha dhibaatada ka haysata waa la wada garanaya dib baa loo wada jirjiriya marka m b p r iyo h d p inay halka timaado waa horumar runtii la kowsaday fursadda iyo khibradda injineerka iyo dadka gartay inay ka qayb qaataan marka aad baad u mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa inaan dhiirigelinteena heli doontaan wixii tabantaaba oo annaga nala gudboonna insha allah aan la akrin doonin idinkana waxaan iga rajaynayaa inaad dowladda garab istaagtaan oo garab istaagu ma aha waana taageersannahay waxaan rabnaa inaad qorshaha dowladda inaad taageertaan taas wey olajeeddada aan u jeedno waan ogahay muddo dheer oo qof walba qorshihiis iska samaysan jiraa dalkan soo maray laakiin taas way soo adkaanaysa dalkii waa ballaartay markii nin walba wixii iska samaysan jiray laguma fakeri jirin warshadaha noocaan oo kaleeta hadda eriyadan waxaan u malaynayaa warshad kale kama furmi karto dhulkii waa adkaanaya sooma xataa meel cidla hadduu nin meel ka taagto kuwii ku agdaala waa qaaliyeynaya marka waa qorsho adag oo na haysta laakiin haddaa si fiican loo fakaro oo dowladda garab la siiyo awood waxay u yeelan doontaa awoodda sharci dhulka dowladda iskale sideedaba dad iskama leh taa inay ogaataan way qofkuna wuxuu ka leeyahay intu ku munaafacaadsanaayo dastuurku sidaasuu dhigaaya laakiin xeer jajabkeen wax badan buu hallaynaya marka waxaan rajaynayaa in dowladnimada aan wada taageerno runtii islaan ciise iyo isimada kaleeta ee dalka habeen iyo maalin waxay ku bixiyaan wax danta caamka u adeegaya talooyinkooda waxay u badan tahay sidii dalka caamka loo adeego laakiin waxaa marmar arkaysaa dadkii sectorskii kaleto ilaan isimadu waa qayb bulshada ganacsatadu waa qayb aqoon-yahanku waa qayb haddaan qof walba qaybtiisa qaadan way adag tahay hal qolo qaybteed inay shaqayso marka waxaan rajaynayaa in gacan la isku wada siiyo danta caamka ah isagoo nin walba dantiisa gaarka aqoonsanaya dowladnimadu waxa weeye waxa isku kacay xiraya guud ahaan intaas si midaysan aan xoogga wada saarno waad mahadsantihiin
barnaamijka xulashada wareysyada ayaad dhegeysaneysaan raadiyo xadaado ayuuna idinka imaanaya markaan magaalada caasimada muqdisho ayaan aadir- aan aadaya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta kulan isxogwareysi ah iyo waatasha la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dastuurka iyo guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiyada dib ugeysa dastuurka ee banaxa baran kuwaas uga warbixishay halka ay marayaan howlaha dhammaystirka dastuurka iyo arrimaha hortabinta u leh wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka iyo xubnaha labada guddi ayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu la wadaageen warbixino ku aadan howlaha u qabsoomay muddadii labada sano ahayd oo ay shaqaynayeen kuwa qabyada ah iyo qorshayaasha uga dejisa dadgelinta guddiga dhammaystirka dastuurka qabyad ah ee wadanka muslimiinta madaxweynaha kulanka la qaatay ayaa hoosta ka xariiqay in meel fiican uu marayo gediga socodka dhammaystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayadoo hadda la gabagabeynaya qeybta la xiriirta arrimaha farsamada iyo dib ugista qodobada iyo qoraalka dastuurka balse loo baahan yahay in wadaxaajood loo dhanyahay laga yeesho qodobada masiiriga ah ee siyaasadda la xiriira kulankaasi marka soo dhammaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay mid ka mid a ka qaybgalayaashii kulankaasi ahamiyadda shirkani wuxuu ahaa waa shirkii saddexaad ee ay isugu imanayaan madaxweynaha iyo hay-adaha saddex geesoodka ee ka shaqeeya dib eegista dastuurka ahamiyadduna waxay ahayd in aanu mataqaanaa madaxweynahana ku wargelino howlihii socday ee geedi socodka dib eegista dastuurku halka ay marayaan isna uu tale iyo mataqaanaa halkaa ka bixiyo eh, hogaamin eh, arrintan iyo jihaadil qabsan laha Een, dabcan dib eegista dastuurka waxay ka kooban tahay een, een, dhowr qodob awalan qeyb technical ah ama xag farsamo ee, qodobo la saxayo wax lagu darayo een, mataqaana la toosinayo xag luqadeed xag qoraal xag sharciyadeed ee, dastuurka ee, mataqaana qabiyo qoraalkeenu hadda haysano ee, ku-beelgaarka ah iyo qodobo kale oo iyana u baahan ee, wadaxaajood siyaasadeed iyo in ay wax iska yidhaahdaan hogaanka kala duwan ee dalka ka jira Een, laba saacadood iyo siyaaduu kula kali socday ee, madaxweynahana warbixin dhammaystiran oo kaamila baanu siinay ee, isna talooyin iyo tusmooyin aanu ku howlgalno ayuu nala wadaagay wuxuu kaloo noo ballan qaaday inuu si joogto ah noola kulmi doono noolana shaqayn doono si loo soo idleeyo dib-eegista dastuurka oo ah ee, noqotay nooc min albarnaamij hadda ee, muddo labaatankii sane u- ee, dib-eegista keliya maaha dee qoristiisii iyo jaartaradii marka laga soo bilaabo labaatankii sane u dambeysay arrin socotay bay ahayd marka arrintaas si loo soo dhammeeyo labada kun iyo sagaal iyo tobanka dhammaadkeeda Ee, madaxweynuhu wuxuuna u muujiyey eh, political commitment iyo in uu arrintaa hogaamin doono run ahaantiina een, jiho wanaagsan ay ku socoto Een, carqabadaha jira arrimaha jira iyo geedi socodkaan iska wareysanay kulamo dambe oo sano inaan isugu nimaadno baan isku afgaranay marka hadda waxaa la oran karaa wuu dhowdhow yahay dhammaystirkii dib eegis- dib eegista dastuurku qodobna wadaxaajoodka siyaasadeed u baahanna waxaa lagala xaajoon doonaa daneeyayaasha kala duwan ee dalka ka jira eh, sida maamul goboleedyada iyo hay-adaha kale dowliga ee doorka ku leh kulan wanaagsan ilaana saaxiibayaal barnaamijka xulashada wareysyada ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed kiraash ayaa kormeer shaqo ku tagay laanta socdaalka jinsiyadaha ee dowladda federaalk soomaaliya xafiiska puntland gaar ahaan magaalada garowe oo caasimad u ah maamulka puntland madaxweyne ku-xigeenka axmed cilmi axmed kiraash ayaa maanta waxaa kusoo dhaweeyay agaasimaha guud ee laanta socdaalka jinsiyadaha ee dowladda federaalk soomaaliya kornel maxamed aadan jimcaale oo loo yaqaano koofi oo u helinayaan agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha laanta puntland kornel maxamed faarax gembi iyo saraakiil kale oo ka tirsan laanta socdaalka jinsiyadaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya xafiiskeeda magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland kormeerkan uu madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed kiraash ku eegay hanaanka shaqey laantan waxaa inoo indheeyay qeybo ka mid a oo ay ka mid yihiin waaxda baasboorada fiisooyinka i t-ga iyo kuwo kale oo ka mid a xafiiskaasi madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed kiraash ayaa bogaadiyey maamulka shaqaalaha xafiiska laanta socdaalka jinsiyadaha ee dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan laanta puntland waxaanu kula daarmay inay si laba jibaraan howlaha loo egmaday si ay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada puntland ay ugu adeegaan kuna wanaagsan ayana lena saaxiibayaal barnaamijka xulashada wareysyada ayaad dhegeysanaysaan raadiyo xadaado ayuuna idinka imaanaya magaalada caasimada ee muqdisho ee markaan aadaya shil sababay khasaare nafeed ayaa maanta wuxuu ka dhacay isgoyska layidhaha howlwadaag ee gobolka banaadir sida ay goobsugayaal ku sugan halka ay wax ka dhaceen raadiyo xadaado u xaqiijiyeen kilkan ayaa waxaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari hoomiy ah iyo mooto loo yaqaana bajaaja waxaana xilligaasi falka u dhacaya waddadaasi ay ahayd mid aada u mashquul badan oo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo gaadiidka noocyaas kala duwan ay adeegsanayeen jirkaas ayaa waxaa ku dhintay daroolkii waday mooto loo yaqaana bajaajta waxaana meydka marxuumkaasi goobta ka qaaday dad shacab ah oo xilligaasi goobta ka agdhowaa waxaana loo qaaday xarunta c i d da ciidanka booliiska soomaaliyeed si halkaasi loogu baaro sidoo kale wararka halkaas kasoo baxaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in daroolka gaariga mootada ku dhacay oo goobta ka baxsaday waxaan duuba halkaasi soo gaaray ciidamo boliis ah oo xilligaasi ay ku sugnaa meesha shilka oo ka dhacay meel aan sidaas uga fogeyn wadooyinka magaalada caasimada waxay muqdisho ee wax marka qaarka ka dhaca shilal kala duwan oo geysta khasaarooyin nafeed iyo mid hantiyeed kulan wanaagsan ee lana saaxiibyaal barnaamijka xulashada wareysada ayaa dhageysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya waxaa inoo soo socda wariyaal maanta ciidanka buluuska ee somalilan ay ku xireen magaalada hargeysa balse markaan
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
ciidanka booliiska ee somalilan ayaa maanta waxay magaalada hargeysa oo caasimada maamulkaasi waxaay ku xireen afar wariye oo ka mid ah wariyaasha ugu caansan deegaanada maamulkaasi islamarkaasna ka howlgala tiifyada xaruntiisa ugu weyn ay tahay magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan wariyaasha la xiray ayaa dhammaantood ka tirsanaa xarunta telefishinka ariel ee magaalada hargeysa ha yeeshee wakiil u yihiin tiifiyo kala duwan oo ka hadla afka soomaaliga kuwaasoo warbixina uga soo diriyeen gudaha magaalada hargeysa ee caasimada somalilan wariyaasha lixire ayaa waxaa lagu kalmagacaabi jiray cabdiris maxamed oo loo yaqaana beershiye iyo cabdiraxmaan fantastig oo loo yaqaana batrik hoosaar iyo sawirqaado lagu magacaabo kamaal waxaana dhammaantood ay ahaayeen kuwa diyaarinaya warbixin la xiriira dhacdooyinka maalinlaha ah ee ka dhaca deegaanada maamulka somalilan booliiska somalilan weli wax faahfaahin ah kama aysan bixin xariga maanta magaalada hargeysa caasimada somalilan loogu geysta wariyaashaasi ka tirsan tv-ga la yiraha eryal waxayna kusoo aadeysaa xilli dhowaan la xiriy wariyaal lagu magacaabo maxamed yuusuf oo loo yaqaana bakaal sidoo kalena dhowaan xugkan lagu riday cabdimaal muuse codoon oo ciidanka booliiska ay kasoo xireen gobolka togdheer
horta saaxiib waxaan ku weydiiyey saxaafaddu soo xor maaha waa la yidhi oo hadday xor tahay maxaa loo xiraa amay xadgudbeen oo ciddii xadgudubtaa miyaan xeer loo maraa jirin haddii xaalku xumaado xisaabtan ma jiree derbiyadaa la xigtaa oo ma la diido wariyaha xaq dhow saaxiib su'aashaadu way badatay aniga hay xirin xuquuq lama ilaalshee aryaha tan oo kale ah
saaxiibyaal xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyo xadaado ayuuna ka imaanay qayb gudoomiye barnaamijka ayaan soo gaarnay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa markaan hadaya ciidamo ka tirsan kuwa booliiska maamulka Jubbaland ayaa maanta waxaa la sheegay in la wareegeen guud ahaan ammaanka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo dhawaan la filayo inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ka socda diyaar garow lagu jiro doorashada madaxweynaha Jubbaland waxaana hay'adaha ammaanka maamulkaasi iyo ciidanka midowga Afrika AMISOM ay sheegeen in ammaanka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ay si weyn u xaqiijin doonaan maanta ayaa waxaa ammaanka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose lagu wareejiyay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Jubbaland waxaana saraakiisha ciidankaasi ay sheegeen in ammaanka Kismaayo aan gorgortan laga gelidin islamarkaasna ay xaqiijin doonaan qayb gudoomiye barnaamijka isa soo gaaraya kusoo dhawaad xubintaas ku-xisaha badnad ee kalamaan reer kalamaane horaan waxaa loo yidhi godka dhexdiisu waa godan yahay geedku muyaalo nin guulihiis uu gargaaro waa gudba war gorigaaga alla biiye annagu god kuma jirno niyow warniyow maamaadi inkugudheeloy godanqodagodanqodaki wariya mayla erey godqiyaanan qodoy hoobada godaason andheeraytoy kadhiyaasa mooshiidii war gabalki waad kala helmaanteena naga dhegaysta aan dhammaystirne sufaiyo allahyo maxaa khayra kala haysta war adiguna gabaygii waxbaad ka tagto intaasaan ku soo koobay ayaana la sii badine wadigii odhan jira meede war waxaa hore loo yidhi waana abuurisaa ka horraysay owoy adan afta maamahadi inkukudheeloy mayla eray lundhow hallawno shibaalma hallawasa wareedha waad u qaylisaane khayre iyo gelmudug war iga siiya adeeno cirna ma joogaan dhulla ma joogaan war madaxweyne xaafa iskaga dhex baxay kadibna wuxuu yidhi kaligaa celceli warnimiyo ani warsiinhaaye langa hato ka hor libaa dhegaajay kobsidi wali harbiyan harbiyan harbiyan lankima awista kudhiidi lanko ari war adii gobadi jirta intiin maawisu ka hiridawle iyo ngobo ari hooblen yay dhagaagiba gobadi iska filantiin ari
marka ra'iisul wasaaraha ma waxaa ku dhacday laga libax kuga ogi horaan waxaa loo yidhi meelni wax soo galay loma joogese waa la kala leexiyaa liliicano waryaadan waa qaldan tihiin horaa khadiijadun kugu sheegta libaax inuusan laba ahayn marka libaaxu waa qayrinama libaax kaluu u daahaya waryaanaheen waxaas iga daayee shiinuhu dekadii hobya ma dhammeeyeen warnimayahow libaaxa aad sheegaysaan wuxuu khayra noqon doonaa markuu macallinka xasan daahir awees oo u keeno war waatii wadaadkan sheekh roobow loo keenaye horta dawladda ma wadaad kale soo wadaa wadaad xidhid badana ay adiga wadaadkaa lama taabane maxaad rabtaa waryaada anuu qayladaas ma rabee doorashadii qof iyo cod ahayd ma la qabta waranamaysiin warsadey sheekadii bariga dhaha ee hobyo may hakabahi warnimayoho war ma haysaane abwaanin dhageellaan wuxuu soo qoray sheeko lala yaabay wuxuu yidhi iiraan baa hadashay waxay tidhi ingiriisow markabka aad naga haysaan noo soo daaya annaguna midkaan idinka haynaan idiin soo daynaynay sidaasna aan isku dhaafsanna labada markab ingiriis baa hadloo asna wuxuu yidhi iiraanay annagu waxba idiin soo dayn mayne markabka aad naga haysaan si dhaqsaa noogu soo daaya heshiiska caalamigaana dhowra war sheekadaas abwaanka may baaka manguuriyey sheekadii arabta maraykanka kahaay oo hayti kaadana kulilihi keegin anaa iska leh war maya waa khiyaamada ma ku banaa war war ma haysaane eeraan iyo hanala aadanin adduunyo kale muqdisho war ma ka haysiin war muqdisho meesha taabataabaadeen waa nabar war nabar ha ku galee naga dhegayso waryaa warkaan dhegayso hargeysaba meeshii laga taabtahay waa antaraaban tahay xujo iyo dhib baa xarunta yaal xidida dhaadheer xas bay noqotay xulufooyin baas kala xirmaysteen inkastoo xibno badan la xulo xilalna loo dhiibo inkastooy xariiraan khudboo dhaar xaf lagu siiyo xeel iyo haddii xoog intaba laysku wada xoorshii xinjir daadshe iyo xaasid xamar laga xulayn waa war anta asrafaad amay maraas walaalayaalow jidadaniin furuba kiifilana xookadis wax tari lahay maalin haddeeyo marood xamar imaan lahay war baryo iyo walaalayaalow nooma dhimana muwaadan maqal macal hooyooyinkiiyo hadlayoo dhahaya horaadkaad qurqurisiiyo caanuhu iyo ku qabanino hoo iyo qaraxa igada warwar ma haysaane musharaxa guddoomiyaha gobolka banaadir waa salaad cali jeelle war xilkii la taliyaha madaxweynaha maskiday war allaha u naxariistay maxamed dheere wuxuu yidhi yaa la taliya xaanku falaa islaan cuuriyahan ahba naga kartee baandheeskow salaad cali jeelle ayaantan waa waaya warkiisa ilintu baa meel ugu jirtay warwar ma haysiine guddoomiyihii hore degmada wada jir axmed daac ayaa hadlay wuxuu yidhi masiibada ka dhacday gobolka banaadir waxay la mid tahay qaranka oo asaaskii laga dumiyey meel fogna kama imaane waxaa lagu maleegay gobolka dhexdiisa shir amni ayaa lagu qabanaya uu yidhi amniga dadkii u cid saarnaayna hal qof kama joogin waryaaa miyaan horan laydiin oran midba shaar ha qaata iyo hub iyo shaabad gooni yeesha kii male inay laba shabaab wada shaqeeyaan waraa aniga labadaas meerisaa wadnahay caddaysay mar dambena ima ohan kartid ay dhegayso xaaji muuse suudi baa hadlay wuxuu yidhi guddoomiyeyahiisow qaraxa lala beegsaday aad baan uga xunnahay allaha soo caafiyo minii war gaandi la gaarana waraayaal warwar ma haysiine xildhibaan abwaan cabdishira cayaar jecel ayaa gebyey wuxuuna yidhi intaan xaalku xumaan oo xarunta lagugu soo gelin ha la bedelo xukuumadda oo haddii la bedelayo muxuu u kala reebayaa horta nimayaho cayaar jecli iyo xildhibaannimo iyo abwaannimo meel ma wada galaan madaxweynuhuna wuxuu sheegay xukuumaddiisu inay fiican tahay amarkiisu ugu horreeyna waa ku soo saaro qorshe la imaadu dhaa amniga lagu sugay
runtiisu lamba kutubyay nacam yaankiyaaleleri war adeer wariyihii isku dayay inuu somalilan ku ciyaaro maxamed yuusuf bakayle xabsiguu adeer liinta ku cabeeya laydhi ugu badiya halkaa warwar mahay sidee bakayle xiritaankiisa waxaa ka dambeeyey afar wariyo maanta la xidhay midna waa ka horreeyey war somalilan war kama haysiine labaatan maxbuusa xabsiga hargeysa ku xidhnaaya hadda ka hor seychels laga keenay sagaal iyo toban xabsiga laga sii daayay muuse handaraabna wuxuu yidhi aniga handaraabkii ka furaa cafisu fidiye anugu waxaan la yaabanahay xisbiga muuse biixi wariyihii taageeraya kii ka soo horjeedaba hadduu xirayo xagguu u socdaa talow war adeer madaxweynaha iyaga muuse biixi dhiigga ha ku kicinin dhiigga kugu kacyi boowe war ma haysianiine buntland aa kow iyo labaatan jirsati kowda agoosna aan dabaaldegaynaa madax wixii adduunka joogtana baawe aa noo imanaya eegga awowgoodna naar war ma haysaane alsayid madaxweyne axmed madoobe eegga amnigii kismaayo gacantuu ku dhiga ciidan taabacsan buu ku wareejiyey musharaxiintii meelaha laga soo diro qaylqaylinayana maytadoodaa la gubay eegga war ka mid miyaa tahay ciidanka axmed madoobe agax la yidhaahdaay warwar ma haysaane musharaxii omaar waxaa la yidhi ilaa xilka wasiirnimo uu iska casilo xilka kismaayo ma tegi karo godkii kordhawaadkii sulaygood yaa ka dhiyay war heeryada federaalka iska soo dhigmaa la dhahay war taliyaha ciidamada amisoon iska hormaray oo kaalaya axmed madoobe isma casilin kismaayele waa joogaaye omaar maxaa lagu haystaa dugaag duurka degtaaye dalluug diirmay dhashaa war adeero baroorta nagala dultag yaanaan kad kaaga siini warwar ma haysaane xalaa cirka looga soo dhacay jubbooyinka oo dhan wixii joogay kuwa weerar u diyaarsan oo amiiradooda hor taagan yihiin ta ku dhacda waa la yaaba dhegay far baa la yidhi hadda waxaa ka dhacda kabtayda aawak iyo kibriidkayga aawak yaa mugga waxaa amiirmihii tabagadoodaya ma la yaabay war naga tag macaawanadii cirka ay ku sugayana loo qabi war shabaab waxay dhaheen jannadii aan meeldharka raadin rabnay ayaa naloo fududeeyey war hadday taas janno u arkaan annaguna naxariisaan u aragnaaye maa loo badsho warweriya baafa wuxuu yidhi saxaafadda xamar ka shaqaysaa hal kelmoo runa ma qoraan buu yidhi horta baaf xaafaddeennuu yaallaa hadalna kuma ogayna hadduu beentaas hadal ku bilaabay weligiis run laga suguma war maadaan maqal baafo been ma daayo dul yarna dulmi kama dhammaado warwar ma haysiine tii iigu darreedaan maqle maanta gaarisa waxaa lagu caleema saaray gabar ugaasadaho caana lagu daadshay waxayna ugaas u tahaa layidhi bilcaamaha beeshoo dhan war ma taqaanid waasadda waxaa layidhaha samey axmed haaruun odayaasha beeshuna waxay dhaheen aqbali mayno inaa ugaas noo noqoto wariha inay xildhibaan noqoto oo wasiir noqotayba ogol yihiine maxay ugaas ku diidayaan war nimanyow ergeyga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey waxa uu yidhi xubnaha dacish ka tirsan sidii naasigii ha loola dhaqmo annaguma naasiyaan naqaanaa naasixuuya naasku haku go'e war naasigu waa hidleer waa ninkii dadka xasuuqi jiray hidleer ma annaguna xasuuqa iyagu xasuuqay war arta aniyo dhowlada nagala taga gantaal waa gantaal weligiisba war naga taga iimaanka allaha ka qaade
waryaaya war aamusa war ilaahay ka baq
war xasan xaaji muuse maanta muxuu ka soo duray dalcadda war waa daarayna war way mahadsan yahay saaxiibada xubinta kalaman barnaamijka intaas ayuu ku ogyahay talan kulan dambe waxaan kaga tegayaa heestii beligu barnaamijka dad ballan qaaday guriga gobondhibo
dhaagahayga oo furan hurdada bay ka soo iri arrin lagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifara waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekada fadhiga dacwadu xalayay fiidka iyimi fallaaraha laganay buu ii yidhi reerahay toban daagahayga oo furan hurdada fay ka soo iri arrinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifara waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkay faafi sheekada umuurahan folka adag umuurahan wadafada haddase kala furku dabolka haddan ka faydo umuurahan folka adag umuurahan wadafada haddase kala furfuro dabolka haddan ka faydo fidanagu taagan oo anaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada maraha fidhanagu taagan oo anaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fasaxan waaye intaan soo saro fadhiistay intaan dib u faarumaystay maxaan faalada ku daalay maxaan falanqeeya howlo maxay talo iga fardhiiday maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroo intayda farurtay intaan qaniinay falaad iyo ciil islaaway maxaan fikir seexan waayey intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga fidhiiday maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho intayda fadhuurta intaan qaniinay faalaad iyo ciil islaaway fidhanagu taaganoo ileen fadhi nooma yaaleed badyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara badyahow fataxada mara fidhanagu taaganoo ileen fadhi nooma yaaleed badyahow fataxada maraha فتح المرء فتح المرء قد يكون فتح المرء haddana alifaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faaliye tusiya foolaan arkaayo fadabay iga muuqda barwaaqada foolanaysa xariiqiyo falalaxeeda saadaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanoo jire awada aan ka faaliye tusmiya fooraan arkaayo fadbambari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxeeda saadaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farrintan kuu la dimay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso farrintan kuu la dimay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taaganoo ileen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidhanagu taaganoo ileen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha فاتح مرة فاتح مرة قد يكون فاتح مرة anigu barka aan fidhay anigu aan fiirkiso wixii hare fogsadee adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa anigu barka aan fidhay anigu aan fiirkiso wixii hare fogsadee adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa war hoy arrimaha ka fiirso dantiina kacoo ka foofa wuxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa waroy arrimaha ka fiirso dantiina kacoo ku foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad fijirirsanay cashii faro ay gadoontay raabdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad goonni u faqdaan intaad gelin fay gartaan fagaaraha soo istaagaan intaad fijirirsanay cashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad goonni u faqdaan intaad gelin fay gartaan fagaaraha soo istaagaan fidanagu tagano ilen fadhi nooma yaaleey dad yahow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dad yahow fataxada marahan fidanagu tagano ilen fadhi nooma yaaleey dad yahow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dad yahow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dad yahow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dad yahow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dad yahow